madaxa golaha sare ee qaranka ee dalkaasi suudaan jenaraal cabdilfataax al burhaan ayaa soo dhisay golo wasiiro oo ka kooban shan iyo toban xubnood kadib markii xiisadda dhinaca siyaasadda ah ee dalkaasi ay cirka isku sii shareertay xilligii uu iscasilay ra-iisul wasaarihii dalkaasi cabdalla xamdoog dalka suudaan ayaa waxaa haatan ka jira qalalaaso siyaasadeed iyo weliba mid amni oo la xiriira dibadbaxyada ay dadku isugu soo baxayaan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa qaahiro nooga soo diray waryaheenna xuseen saxnuuni madaxa golaha sare ee qaranka suudaan cabdulfataax al burhaan ayaa soo saaray go-aan uu ku magacaabayo shan iyo toban wasiir oo ka tirsan xukuumad cusub oo xilgaarsiin ah xili suudaan ay ka jiraan qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni wareegtada ka soo baxday jenaraal cabdulfataax al burhaan ayaa lagu sheegay in wasiirada uu magacaabay oo gaaraya shan iyo toban ay qabanayaan howlaha dowladda inta laga soo dhisayo dowlad kumeel gaar ah oo loo dhan yahay shakhsiyaadka loo dhiibay wasaaradaha xilgaarsiinta waxaa ka mid ah al-sayid cusmaan xuseen cusmaan oo loo magacaabay wasiirka golaha wasaaradaha ee dalkaasi sidoo kale danjire cali saadiq cali ayaa loo magacaabay siihayaha wasiirka arrimaha dibadda halka axlaam madani mahdi loo magacaabay wasaaradda maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga wasiirada xilgaarsiinta ee jenaraal cabdulfataax al burhaan uu ku dhawaaqay ayaan ku jirin wasaaradda gaashaandhigga iyo arrimaha gudaha tallaabadan ayaa imaanaysa xili dalka suudaan toddobaadyadii ugu dambeeyey ay hareeyeen banaanbaxyo rabshada wata oo ay ku geeriyoodeen tobanaan qof oo reer suudaan ah oo u badan dad rayd ah dhinaca kale safaaradda dowladda maraykanka ee magaalada khartuum ayaa sheegtay in maamulka washington uusan dib u bilaabi doonin kaalmada dhaqaale oo ay siin jirtay dalkaasi suudaan ilaa inta laga joojinayo qalalaasaha islamarkaasina laga soo dhisayo xukuumad madani ah dowladda maraykanka ayaa hakisay taageerada dhaqaale oo ay siin jirtay dowladda suudaan kadib markii taliyaha ciidanka milatariga suudaan jenaraal cabdulfataax al burhaan shan iyo labaatankii oktoobar ee sanadkii hore uu kala diray xukuumaddii rayidka islamarkaasina uu laalay dastuurka qabyada ahaa safaaradda maraykanka oo bayaan ka soo saartay booqashada suudaan ay ku tageen kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka master molly fee iyo ergeyga gacarka ee maraykanka u qaabilsan geeska afrika david satterfield ayaa sheegtay in maraykanka uu ka fiirsan doono inuu qaato tallaabooyin lagula xisaabtamayo kuwa mas-uulka ka ah carqaladaynta waxa ay ugu yeertay hanaanka siyaasadda ee dalkaasi dalka suudaan ayaa xiisad iyo qalalaaso galay bishii oktoobar shan iyo labaatankeedii kadib markii ciidamada qalabka sida ay kala direen dowladdii rayidka ee xilligii kala guurka taasoo keentay in kumanaan qof oo reer suudaan ah in ay banaanbaxaan ayagoo ku baaqaya in dib loo soo celiyo dimuqraadiyadda dalkaasi inkastoo jenaraal al burhaan uu ballan qaaday inuu qaban doono doorasho guud bartamaha sannadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka ayaa haddana waxaa sii socday banaanbaxyada looga soo horjeedo heshiiskii ay wada galeen ra-iisul wasaare cabdalle xamduug iyo ciidamada koo iyo labaatanka bishii nofembar ee sannadkii hore dibadbaxyada iyo qalalaasaha dalkaasi ayaa markii dambe sababay inuu iscasilo ra-iisul wasaare cabdalle xamduug waxaana cirka isku shareeray dibadbaxyada rabshadaha watay oo sababay geerida in ka badan lixdan qof oo rayd ah xuseen saxnuuni v o a qaahira